asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha lantiis golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed oo aaba lagu wareysta aqoon-yahanada siyaasiyiinta kala duwan ee soomaaliyeed ee dadka caalamka ay kaga nool yihiin waraysiga kana aan la yeelan doono guddoomiyaha gobolka sanaag aqoon-yahan maxamuud ciyoon waxaa qaadi doona wakiilada kala duwan sida puntlandes puntland rice sidoo kale waxaa qaadi doona puntland observer waxaa qaadi doona channel news iyo weliba websayda aada u fara badan sida ool salaag oo kale waxaa kaloo qaadi doona websaytka guud ee goluska leeyahay golaha nineteen sixty dot com iyo arrimaha dot com magacaygu waa dhagood asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow guddoomiye waa maxamuud ciyoon maxamuud waxaa jirtay in doorasho ka dhacaysay somaliland kelyaha mahadalhaynteeda la xadiyey maadaama tahay gobolka sanaag ee puntland guddoomiyihii gobolka arrimaha ka dhacaya gobolkaasi ee doorashada ku saabsanaa ee somaliland waday sideebay dhulkaasi hadday ka hirgaleen sideeba adigoo tagteen maxaa ka soo kordhay maxaad warna kasii kartaa
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa golaha shacabka ee nineteen sixty iyo bulshada soomaaliyeed oo ku jirta waa salaamaya waxaan insha allahu tacaala idiin rajeynayaa dhammaantiinba inaad khayr iyo nabadgelyo iyo caafimaad aad ku sugan tihiin sida aada sheegtayba master dhegood meesha la yiraahdo maamulka waqooyi wuxuu isku day iyo damac guracan isku dayey in uu sanaabiiq uu keeno deegaamada xuduudda ku yaala puntland la wadaagto hase yeeshee damacoodaas waxaa u dacarayey oo ay ka suurtogeli weyday dowladda iyo shacabka oo iskaashanaya waadna la socoteen ama waxaa laga yaabaa inaad sooshiya miraha aad ka daawanayseen magaalooyinkii ay sheeganayeen inay maxaanku idhaahdaa ka qaban doonaan oo dadkii ka mudaharaadayo oo maxaanku idhaahdaa laga cambaaraynayo oo shacabkii ay sharciyada ay marayaan degna ceergaabo oo magaalada ceergaabo iyo wixii hareeraheeda ahna ay dadkii ay soo bixi waayeen oo ay u iman waayeen iyaga oo maxaanku idhahdaa diidan damacoodaas iyo barnaamijkoodaas marka waxaan oran karaa way ku fashilmeen isku daygii ay rabeen inay ku keenaan sanaabiiq weliba lagu sido tignico iyo maxaanku idhaahdaa ciidamo iyo ay hogaaminayaan waxa aada iyo aad wax loola yaabo ah doorasho dimuqraadiyada ayaanu qabanaynaa waxaanuna ku qaadaynaa sanaabiiqda codbixinta tignico iyo maaragtay ciidamo hogaaminaya maaragtay ay hogaaminayaan marka arrintaasi sidaas weeye iyadoo maaragtay aanu markasta ku dadaalayno nabad iyo xasilooni hase yeeshee daandaandaansiga iyo isku dayga aan la aqbali karin puntland waxa weeye sida ugu habboon ayay uga jawaabtay ilaahay mahadiisna sidaas iyadoo aan maaragtay wax dhibaato ay dhicin ayaa shacabka iyo dowladda iskaashanaya ay fashiliyeen isku daygoodii
waayahay gudoomiye waxaa jirta markii lasoo gabagabeeyey gobolka sanaag muxuu ahay diiwaangelinta shirkii lagu qabtay magaalada ceergaabo ee uu ka hadlayay alla u naxariisteen guddoomiyihii hore ay ku magacaabeen abu cabdixakiim iyo ninka commissionka ay usoo xilsaabteen gobolka sanaag ay caddeeyeen inan degmooyinka aan haba yaraatee wax tiro aan laga samaynin waa maxay haddana sanaabiiqda ay soo qaadeen leeyihin cod baan lagu bixinaya taaba hore diiwaangelin looga sameyn dadka ministriga
waxaa laga yaabaa inay jireen dad maxaanku idhahda ay rabeen inay kasoo qaadaan deegaamadaas xuduudda ku yaala oo ay keenaan maxaanku idhahdaa deegaamadan maxaanku idhahdaa puntland ka tirsan oo xuduudda la wadaaga si ay u yidhaahdaan dadkaasaa halkaa ka codeeyay oo sawiro ay uga qaadaan marka waa run oo iyaga iyo afkooda ku sheegay inaan wax diiwaangelin aanay ka dhicin meel diiwaangelin aanay ka dhicinna inaan doorasho aanay ka dhacayn laakiin waxay iska waxay ahayd kuday iyo maxaanku idhaahdaa fikrad qaldan oo ah inay dad intii xaggaa shacabka kasoo qaadaan dhinacooda ah ay keenaan maxaanku idhahdaa deegaanada xoogga la wadaaga oo markaa ay maarata sawirka ka qaataan oo yidhahdaan dhammaan meelahaasoo dhan baanu ka qabanay maxaanku idhahdaa ugu sheegaan qoladan indhahala ee beesha caalamka la yidhaahdo ee ku bixinaysa dhaqaalaha inay nabadgelyo xumo ay ku abuuraan
waayahay waxa aan tiifada ka arkaynay wasiir ku-xigeenka gaadiidka cirka iyo hawada sidoo kaleeto wasiirka amniga iyo wasiir ku-xigeenla kaleeto oo puntland ka yimi socdaalna kusoo gaaray gobolka sanaag iyo hayland maxay ujeedada u yimaadeen maxay maxay kusoo kordhiyeen iyagu
ujeedadooda ugu muhiimsan waxay ahayd waxaad la socoteen in dowladda puntland baarlamaanku uu go-aamo soo saaray arrintaa ku aadan xukuumadduna ay soo saartay shacabkuna uu maaragtay mudaharaadyo iyo baaqiyo ilaa heer cuqaal ilaa maxaanku yidhahdaa guurti iyo waxgarab ay maxaanku yidhahdaa ay ku je u jeedinayeen maamulka gobolada waqooyi in aanay isku dayin in ay keenaan maaragtay sanaabiiq inay inay maxaanku nabadgelyada xumeeyaan deegaamada xuduudda la wadaaga ee puntland marka waxay u yimaadeen markaa wasiirada iyo madaxda iyo agaasimayaasha madaxtooyada ka socday inay arrintaas bulshada ay la wadaagaan ay u yimaadaan sida ugu habboonna looga jawaabo arrintaas loona xaqiijiyo go-aamadii xukuumadda iyo baarlamaanku ay soo saartay soo saareen in aanay sidii loogu talagalay maxaa inay sidii loogu talagalay ay u dhacday oo u fushay runtii shacabkuna si wanaagsan ayuu arrintaas maaragtay wacyigelintaas iyo la wadaagiddaas iyo maatinkaas niyad wanaagsan ugu helay sidii loogu talagalna hawshii ugu hortegeen
waa gartay barnaamij weyn laga dhigay magaalada xangalool oo wasiir ku-xigeenkaas gabadha ay joogtay iyo agaasimo ka socday madaxtooyada kaalibay gacanta ku hayeen kaarkaasi sideeda kusoo galay xangaloon
kaadarkaasi waxa weeye waxay ka dhasheen maxaanku idhahdaa markii wacyigelinta lagu sameeyey oo bulshadu maxaanku idhahdaa dawladda iyo maxaanku idhahdaa mas-uuliyiintu ilaa xilligaas wacyigelinta lagu waday ayna dee la socdeen go-aamada ka soo baxay iyaga ayaa markaa keenay oo ka keenay meelihii maxaanku idhahdaa ka shisheeyey xuduudda deegaamada lala wadaago oo dhanka dhanka maaragtay maamulka waqooyi uu ka taliyo ayay ka keeneen markaasay si maaragtay iyaga oo maxaanku idhahdaa shacabkii reer puntland oo xalaasha ah ah la shaqaynaya dowladooda damiirkooda iyo maxaanku idhahdaa dalkoodana difaacanaya soomaalinimada iyo midnimadana ilaalinaya ayay maaragtay keeneen iyagaa marka u keenay ma ahayn meel maaragtay kaalad meesha lagu haystay
waa gartay degmooyinka xudud iyo taleexa gobolka sool ayaad shaar tihiin iyaga sideedaa wax uga jeera
waxaa waxaan la xiriirayay guddoomiyaha gobolka sool oo dhigayga ah oo isaguna halkaas shaqa i joogay inuu sanaabiiqaas difaaco wuxuu ii sheegay in maxaanku idhahdaa ciidamada puntland ay ku dhawaadeen shacabkuna uu maxaanku idhahda sidaasi leeg ka mudaharaaday oo ka hor yimi oo maxaanku idhahdaa sidan oo kaleeto maxaanku idhahdaa loo diiday inay waxay damaca iyo waxay rabeen ay u suurtageli weydi
waa gartay guud ahaan gobolka sanaag ee hadda adigaa guddoomiyaha u tahay ee puntland reerka guud waa sidee dadweynuhu
runtii dadweynuhu aada iyo aada ayay u faraxsan yihiin maanta annaga hadda waxay noo tahay xilli subaxnimo ah toddobadii subaxnimo ama hal saac subaxnimo qofasidu u yaqaano dadaalkii lagu soo jiray dhowrka asbuuc ee arrintaa ku aadanaa miradhalkeedii ayay arkeen waxay arkeen maxaanku idhaahdaa sidii isku doomin lahayd ee dowladda iyo shacabku ay wada shaqaynayeen in lagu difaacay isku daygii iyo damcii guracnaa iyadoo aan xabri dhicin iyadoo aan maaragtay dhibaato dhicin caqliyadii xumayd ee ay dabacsanaayeen isku duumidaas maaragtay lagu same lagu sameeyo lagaga hortay
waa gartay guud ahaan dhinaca amniga maadaama waxaa galgala ay beryahaba ka socdeen dagaalo ka socdeen ashaabka ku jireen guud ahaan amniga gobolka waa siyaada
xaaladda amnigu intaas yada qolada isku daygu ay sameeyeen ma aha ee aada iyo aada ugu degan yahay xasilooni baa ka jirta ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeynaynaa inuu dhammaanteenba inoo inoo wada ziyaadiyo amniga iyo xasiloonida soomaaliyana ay ijahaysato horumar nabad iyo xasilooni iyo dowladnimo inta damaca waalayo oo maxaanku idhaahdaa dhiigga iyo inay daadiyaan iyo inay dadlaayaan rabana ilaahay subxaana watacaala uu habeeyo oo uu tuso nabadda iyo nolosha uu tuso oo uu tuso soomaalinimada oo uu tuso horumarka oo uu tuso maxaanku idhaahdaa sida bulshada soomaaliyeed ay u tahay mid qura ilaa raasalcasar ilaa raaskaanbooni oo ad arkaysa sida ay isugu damqanayaan markii uu qaraxii soobe uu dhacay maxaanku idhaahdaa dadka shacabka ah lala beegsaday in lagu gumaaday halkaas meel kastay joogaanba dhaqaalaha ay ururinayeen oo dhiigga u shugayeen weerkacsi ay u xidhnaayeen siday isugu damqanayeen taas in qof kasta oo maaragtay soomaaliyeed uu dareemo wanaagga ay leedahay iyo soomaaliyada cusub meesha ay jihaysatay inay tahay midnimo iyo dowladnimo iyo horumar
waaya gudoomiye maxamuud ciyool maxaad korabtaha ku tiraahdo ama aada usoo jeedinaysaa dadka reer puntland gobolka sanaag iyo guud ahaan puntland sidoo kaleeto dadkana xuduudda wadaagtaan somaliland lafaantooda maxaad u jeedinaysaa mujtamaca soomaaliyeed guud ahaanse maxaad rabtaa ku tiraahdo
waxaan marka hore ilaahay subxaana watacaala ka rajeynayaa in bulshada soomaaliyeed ee qurbaha joogta uu ku nabadgeliyo caafimaadna uu ka siiyo dhibaatooyinka qurbaha uu leeyahayna ilaahay subxaana watacaala uu ka badbaadiyo waxaan iyagaan ku horeynayaa waxaan leeyahay dadka qurba joogta ah oo maxaanku idhahdaa wadamada ama hore u maray haddii la yidhaahdo ama ilbaxnimadu ka jirto ama maxaanku idhahdaa aqoon aad ka barateen bulsho in aad maxaanku idhahdaa taas noosoo guurisaan aad wadankii aad kaga soo qayb ka qaataan oo qabyaalada laga tago soomaalinimo ayaa ina deeqda dhulka ayaynu wada leenahay dhulkeena hodanka ah inaynu difaaca wada difaacano soomaalinimadii iyo midnimadii iyo nabadii iyo walaalnimadiina aad ka shaqaysaan oo marka aad maxaanku idhahdaa bulshada qurbuhu dadka inta dalka joogta intooda badan waxay ku tiirsan yihiin bulshada qurbaha maxaanku idhahdaa degan maxaanku idhahdaa marka inaad taas aad fariintaas aad maaragtay nala wadaagtaan oo dadka aad maaragtay wixii isu soo dhaweynaya wixii nabadda ka shaqaynaya wixii horumarka ka shaqaynaya inaad taageertaan cadowga soomaaliyeed maxaanku idhahdaa oo lumaadaya nolosha aanu ogoleyn dadka caruurtii iyo dumarkii iyo dadkii labeenta ahaa ee laynaya in sidii looga guulaysan lahaa aada nagala shaqaysaan bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto ama dal iyo dibadba waxa aan usoo jeedinayaa ama aan ka rajaynayaa in ay maaragtay xasiloonida iyo nabadgelyada iyo horumarka iyo in soomaaliya ay kasoo qabato colaadihii iyo dagaalkii sokeeye iyo maxaanku ahaa burburkii dhacay inay kasoo kabato laga wada shaqeeyo oo maxaanku radaa wixii tegey la ilaawo oo la dhaafo aan lasoo celcelin maxaanku idhahdaa wixii sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo sideedii maxaanku idhahdaa sideed iyo sideed iyo sagaashankii dhacay soomaaliyeedku la dishay wixii dhintay allahu naxariisto waxa noolna in la walaalayo in laga shaqeeyo dadka oqdada ku jirto oo maxaanku idhahdaa mar walba soo celcelinaya dagaalkii dhacay iyo dagaalkii sokeeyo dhacay iyo isdilkii dhacay maxaanku irahdaa loo caqli celiyo oo maxaanku irahdaa ay maxaanku irahdaa xaladhale ay ka noqdaan wixii dhacay taas baa marka laisu iman karaa soomaalinimo iyo nabad iyo walaalnimo dadka puntland bulshada reer puntlandna mar kasta waxay iyadu mar kasta ay jeceshahay inay hormuud ka noqdaan wixii soomaalinimo ah wixii midnimo ah wixii maxaanku irahdaa lagu hagaajinayo dowladii dowladii soomaaliyeed hebadeedi si usoo noqon lahayd waa la socoteen oo qaraxii soobe oo ugu dambeeyey gurmadkii maxaanku irahdaa ama caalamka ha ka yimaado ama meelka ha ka yimaadee bulshada iyo dowladda reer puntland siday uga qayb qaadatay oo mugga iyo miisaanka lahayd waxay ka tarjumaysaa ama ay sheegaysaa oo ay maaragtay farriin wanaagsan u tahay in maxaanku irahdaa dadku dadka reer puntland ay yihiin dad maaragtay soomaali meel kastay joogaanba walaalnimo iyo isjacayl iyo soomaalinimo iyo nolol iyo maxaanku yidhaahdaa horumar inay la jecel yihiin ayna rabaan mar kasta inay u dhiirnaxaan oo ka ka qayb qaataan xoolahooda iyo xoogooda iyo xigmadoodaba inay ku hagaajiyaan marka in aan taas laisla fahmo oo soomaalida fariintaas ay wada qaadato ayaan rajeynaya
waay halkaas wararkan kala socota waa golaha nineteen fifty uma si loogu yahay gudoomiyaha gobolka sanaag waa aqoon-yahaan maxamuud iyo maxamuud su-aasha ugu dambaysaa dhinaca horumarka markaan eego wado ayaa kasoo socotay ceeldaahir magaalada barana kusoo fool lahay mashaariic kale ayaa jira oo lafaanteeda laga dhagax dhigay oo biyaxeen ahaa halkee marayaan hawlahaasi maxaa si kale oo horumara oo hadda gobolka ka socda mashaariica
alxamdulilah rabilcaalamiin runtii puntland waxa ay ka wadaa gobolka sanaag ama guud ahaan puntlandba iyo gaar ahaan sanaagba waxay ka wadaa horumar la taaban karo biyo xidheenkii aanu dhagax dhignay bisha koob iyo tobankeedii magaalada midigale waxa weeye wuxuu noqonayaa biyo xidheenka ugu weyn maxaanku idhaahdaa puntland laga hirgeliyo wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta ayaa halkaa ka hirgelinaysa wuxuu noqon doonaa mid kaydiya soddon milyan oo litir mid kaydiya ayuu noqonayaa wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala mid loo adeegsado wax badan oo maxaanku idhaahdaa biyihii badda geli jiray oo halkaa inta ka baxaan ilaa badiinka iska geli jiray laga faa'iidaysan jirin maxaanku idhahdaa mid looga faa'iidaysto cabitaan iyo beero iyo maxaanku idhaahdaa wixii kale oo maaragtay nolosha maaragtay dhismaheeda ah intaba sidoo kaleeto wadada ceeldaahir iyo ceergaabo iminka waxay noo soo jirtaa labaatan kilomitr meelahaas ayay noo soo jirtaa magaalada balan marka aan ka hadlayo si wanaagsan bay u socotaa sanadka cusubna waxaa insha allahu tacaala la bilaabi doonaa wedigii labaad oo ah maxaanku idhahdaa jaygii iyo daamurkii haddii aan la idmo marka la bilaabo jayga iyo daamurka waxaa xilligaas bilaaban doonta hadda waxay ku socotaa isku tashigii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas uu ku dhawaaqay ayay ku socotaa oo shaqadaasi halkaa ay ku maraysaa oo qalabka intaa leeg oo ilaa afartan iyo dhowrka ah iyo shaqada socota oo ilaa halkaas lasoo gaarsiiyey isku tashigii puntland ayay ku socotaa dowladda iyo shacabka waxaan gudaha weliba jooga waxaan rajeynaya insha allah markii xilligaas la gaaro in ay usoo gudbi doonto qayb qaadashadii iyo maxaanku idhaahdaa dhaqaalihii looga baahnaa soomaalida qurbaha marka in aad maxaanku raa mashruuca weyn waxaan filayaa inuu yahay mashruuca ugu weyn kaabayaasha dhaqaalaha ah maxaanku idhahdaa soomaaliya ka socda marka guud ahaan la yidhaahdo ayaan oran karaa marka inaad insha allahu tacaala xilligaas idinkuna saad soomaali tihiin aad maaragtay ka qayb qaadan doontaan gobolka sanaag waxa weeye gobolka keliya oo aanu maaragtay dhexmar wadda aan lahayn maaragtay laga shaqeeyey oo laami aan lahayn marka xilligan hadda ayay bilaabatay kusoo beegantay in maaragtay isku tashigaas lagu bilaabo idinna waxaan idin rajeynaya insha allahu tacaala inaad ka qayb qaadan doontaan haddii alla idin
waay aad iyo aad baa kuu salaamaya halkan waa golaha nineteen six golaha codka shacabka soomaaliya masloogu ahaa aqoonyahan maxamuud ciyo oo ah guddoomiyaha gobolka sra taasi aan wiilka kaga wareysanay doorashooyinkii somaliland ku talagashay inay ka qabaatee ku fashilmay dadweynaha dartood gobolkaas saraad iyo gobollo kaleetaba iyo sidoo kaleeto mashaarada horumarinta ee ka socdaysa gobolkaasi aad iyo aad baan kuu salaamaya waa dhaweed iyo golaha ninety